moogay wixii dhacayba maaha dhallinyarada maaqaayda wanay war moogay wixii dhacayba maaha idinkuna dhaciya boob ayaa dhaxan la joogtaa kulkiinoola qaybsaday idinkuna dhaciya qoob ayaa dhaxan la joogtaado dhulkiina la qaybsaday odayadan dhabaataane qabiil deeg uga buuxay iyo dowladiisa odayadan dhabaataane caqligood huunta uga jiro iyo dowladayda calankeeda dhibaateenoo dugunkaa ku keentay kumaysii dursanaya dhacalkeeda siisa maxaa daacabaxa calankeeda dhibaateenoo dugunkaa ku keentay cadowihii dursanaya dhaxalkeeda siisa maxaa daacabaxa
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu asxaabtana dhagaysatay halkan weradio cadaado waxaad ku soo dhawaataan kuna soo durugdaan barnaamijka xiisaha i kalgacalka lahaa oo maalin walba khamiisa xilladana kale marka afrikada bari soo duristaato halkaanad ka dhagaysan jirteen waa barnaamijkiinii waa barnaamijkeenii waana barnaamijkii kulanka dhalinyarada
soomaaliyey dhammaanteen war dhulkeenni hooyo ciidii waa dhawaaqdeen soomaaliyey dhammaanteen war dhulkeenni hooyo ciidii waa dhawaaqdeen waxay tiri dhibaatada maygu dhowranaysaan dhalintaydii talilayd siyaada isdhammaysee dhaxalkeedi maadeeq xadawaha dhitaysteen inaaguna dhammaanteen mar kale iyo mar kale garabnimo suuban ayaana habadeedii ka leenahay soomalaay meel walba aa joogtaan insi kastoo maqalkeena idiin soo gaarayo waa maalnimo khamiisa taariikhdana ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha lixaad juun sanadka laba kun iyo labaatanka barnaamijka kulanka dhalinyarada saaxiibadana dhagaysanayo alaaba waxaan ku soo qaadan jirnay arrimaha la xiriira dhallinyarada hadday ahaadaan dhankay jacaylka iyo arrimo kaleba barnaamijka intuu hawada ku jiro istuudiyaha koowaad ee rediyo cadaado waxaa idinkaga soo tabinaya anigoo ah meeya ashraf karaama barnaamijkaas idaacadedeedba saaxiibadana dhagaysanayo waxaan ku daafuran jirnay mid ka mid a kaalmaha suugaanta dib ayaan iskugu soo laaban doonaa
wanaaga aboo daboolay dadnimo adigoo ideeyey dadkaada dalkayga u loogay daryeel anigoo ku siiyey ku siiyey adoo damac jaan ku qaade ku daaye waan ku daaye daaye digaan u liqay jacaylke ku daaye waan ku daaye daaye dajiya anigoo ku mooday dantaada dantayda u seegay daryeel anigoo ku siiyey ku siiyey adoo damac jaan ku qaade ku daaye waan ku daaye daaye dibaan u liqay jacaylke ku daaye waan ku daaye daaye dadalka anoo u haysay adaa dayrada u xisay dadalka anoo u haysay adaa dayrada u xisay kanteena anoo ka gaabinada adaa didmada abuuray kanteena anoo ka gaabinada adaa didmada abuuray dadalka anoo u haytay adaa dayrada u xisay dadalka anoo u haytay adaa dayrada u xisay danteena anoo ka gaabinada adaa didmada abuuray danteena anoo ka gaabinada adaa didmada abuuray caloota cadoo ku dhowra adaa iga daba wareegay dushayda anoo ku saaray war ku saaray adaa i dareemi waayey dushayda anoo ku saaray wax ku saaray adaa i dareemi waayey caloota cadoo ku dhowra adaa iga daba wareegay dushayda anoo ku saaray ee ku saaray adaa i dareemi waayey dushayda anoo ku saaray in ku saaray adaa i dareemi waayey dajiya anigoo ku mooday dantaada dantayda u loogay daryeel anigoo ku siiyey ku siiyey adoo damac jaan ku qaade ku daaye waan ku daaye daaye dibaan u liqay jacaylke ku daaye waan ku daaye daaye dajiya anigoo ku mooday dantaada dantayda u seegay daryeel anigoo ku siiyey ku siiyey adoo damac jaan ku qaade ku daaye waan ku daaye daaye dibaan u liqay jacaylke ku daaye waan ku daaye daaye
waa tahay wallahi waxbaa ka dhacaya aad baad u mahadsantihiin asxaabta habadeedna kala xidhiidha ay isku soo noqod wanaagsan catiri wanaagsan ayaana habadeedii kale nahay meel walba ay joogtaan insi kastoona maqlaysaanba hadda barnaamijkii kulanka dhalinyarada ayaa maanta isla soo gaaray waana maalinimo khamiis ah runtii barnaamijyada galabtii baxaridio cadaada ka baxaana waana barnaamijka ugu dambeeya runtii waana barnaamijka runtii waxaa la dhihi karaa ugu xiisaha badan maadaama uu yahay kulan dhalinyaro hadday hadda dhalinyarada isku kulmaan runtii waxay isweydaarsadaan hadde oo waxyaabo runtii aada iyo aad n u anfacaya ayaga dhexdooda maadaama la yahay dhalinyaro n runtii dalkan ay u badan yihiin ama boqolkiiba toddobaatan la yidhaahdo waa dhalinyaro marka saaxiibadana dhegaysanayo waxaan hawada idiin soo ama idiin soo gudbi doonaa goordhow qodobka miiska aan soo saari doono marka qodobka iyo taleefanada ayaan idin soo gudbi doonaa ama idin furi doonaa garab wanaagsan casiriyo wanaagsan ayaana habadeenii ka leenahay asxaabtana dhegaysataay lambarka aad naga soo waci kartaan lambarka waa farashan afartan sagaashan iyo toddoba ibar afar ayaa si toosaa noga soo waci kartaan mar kale haddaa idinku cadino saaxiibadana dhegaysanayo waxaad barnaamijka eena la qayb qaadan kartaa lambarka fariisu yahay shan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar ayaa si toosaa noga soo wici kartaan mar kale haddaan idinku cadino saaxiib yaal waxaa si toosaa noga soo wici kartaan lambarka farashan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar waxaa su-aasha isweydiinta mudan ay tahay lambarkii waaba nala sheegay qodobka muxuu yahay maadaama lambarkii lasoo wacayo uu kaas yahay qodobkiina muxuu yahay dhegaystayaal runtii qodobkani waa qodob runtii aad iyo aad oo aan rajey doono inaad ka wada baga doontaan runtii qodobkaasi markii la faaqido aan barnaamijka habaduu ka baxo aan rajeynayo dad badan inuu wax ka bedeli doono qodobkaasina runtii waa qodob la xiriira dhallinyarada runtii barnaamijka kulan dhaliir weeyaan mar walba meel ayaan faraha gelinaynaa hadday ahaadaan dhanka arrimaha jacaylka dhanka arrimaha bulshada waxyaabo lamid ah marka qodobka maanta miiska saaran dhegaystayaal ama saaxiibayaal waxa uu yahay waxaad arkaysaa laba qof oo yacni jaceyl isku soo guursaday ama laba qof ayaan isguursaday haba waxay doonaan ha isku guursadaane marka sidoo kale waxaad arkaysaa markii uu guurka dhaco oo kale in furiin deg deg ah oo yimaado ama qoyskiio curdun ah ama alaabtii cusub in la kala hado oo qof kastoo yacni uu ka laabto qofkii kale marka maxaa keenaa in qoyskaasi oo si yacni dhow ama si yacni isagoo yacni qoyskiiyo haddana cusub inuu yacni furiin deg dega yimaado maxaa keena ama maxaa sababa ayagoo labadii qof laga yaabay inay jecel isku soo guursadaan maxaa keena furiinka deg dega ah sidoo kale dad ayaa dhihi doonaa ama su-aasha markay ka jawaabi doonaan waxay dhihi doonaan kalsooni daro ayaa keenta mar kalsooni daraha keenta ma xuma su-aasha daba taalan waxay tahay kalsoonida naftirkeedaba maxay tahay ayadu maxay tahay kalsooni labadaasi su-aal ayaa garabta miiska saaran marka dhegeystayaal aanan fahmin ayaa durbaba qadadka soo buuxdhaafinaya balse dhegeystayaal su-aasha inaad fahantiin waa jawaabta barkeeda su-aabta la fahmo waa jawaabta barkeeda marka su-aasha inaad fahantiin marka hore ayaa idinka rabaa su-aashu waxay tahay maxaa sababa ama maxaa keena furiin deg dega inuu dhaco ama qoyskiiyo cusub inay labada qof oo lamaano ay yani halkaasi ku burburiyaan qoyskii haddaad tiraahda kalsooni darre ayaa keentaa waa ay keentaa ama waxyaabaha sababa ayay ka mid tahay haddaba maxaa tahay kalsooni laftirkeedaba inaad ayadana aad sheegtaa la rabaa labadaasi su-aal ayaa miiska saaran saaxiibadana dhegaysanayo waa raje doonaa inaad soo falaqeyn doontaan anigana ay idin falaqeyn doono hadduu mawlahe yidhaahdo saaxiibadana dhegaysanayo haddaa idinku celino wicitaanka tooska waa farashan afartan sagaashan iyo toddoba ibar afar mar kale haddaa idinku celino wicitaanka tooska farashan afartan sagaashan iyo toddoba ibar afar dhegaysta ayaa qad ku jira markaani haddaa jaaniskiisa aan siiyo halo asalaamu calaykum walaali soo dhawow magacaaga iyo halkaad halow halow inaga soo leedahay waa tahay adoo codkaaga saro u qaadaya waa la socotaan fila barnaamijka waa tahay su-aasha inaad fahantay ee rajeynaya bal soo dhawo su-aasha u horeyso miiska saaran bal fikirkaaga casiga waana casigaha inoo dambeeya marka dhegeystayaasha waan yacni casiyada maanta casi maan tixgeli doono sababtan waxay tahay su-aalo ayaa miiska saaran faraqeena u baahan marka casiya yaa nagula waktigaa nagala cunin marka waa iga raali noqonaysaan marka dhegeystayaal badan si kale ii fahmi kara laakiin saan ka raali gelnaa dhegeystayaal qad ku jira halo assalaamu calaykum walaali soo dhawow magacaygii halkaad naga soo wacayso waa tahay wala socotaan fira barnaamijka waa tahay gudagal waan ka xunnahay dhegaystahaasi qadka taleefonka ayaa ka go-ay saaxiibadana dhegaysanaya oo sidoo kale waxaa fariima inoogu soo diri kartaan lambarka fariisu yahay saddex saddex saddex lixdan iyo afar siddeetan iyo labo marka laadaa idinka colin waxaa fariimo inoogu soo diri kartaan lambarka fariisu yahay saddex saddex saddex lixdan iyo afar siddeetan iyo labo dhegaystaha qad ku jira ayaa markaani jaaniska siinayaa halo assalaamu calaykum walaali soo dhawow magaca iyo halkaad naga soo wacayso waa tahay wala socotaan fira barnaamijka waa tahay bal fikirkaa galabta waa tahay marka waxaad leedahay furiinka degdega waxaa keena hinaas wax la yidhaahdo ama maseer waa tahay marka waxyaabo kale ma jira aan maseerkaas ahayn yacni labada qof ku riixaya inay kala tagaan Een, waa tahay fikradaada saliimka aan soo dhawaynaynaa iyo sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay aad buu mahadsanyahay dhegeystahaasi waxa uu leeyahay labada qof inay kala tagaan ama kala eryoodaan waxaa sababa ama keena waxa ay tahay ayuu yidhi hinaasaha ama loo yaqaano ama waxa la yidhahdo maseerka runtii een, soomaalihi badankooda runtii een, waa ani aan ka mid ahaba runtii masaarka runtii aad iyo aad ayuu ugu badan yahayba marka aad baad umahadsantihiin dhegaystaha qad ku jira ayaa markaani soo dhaweynayaa halo assalaamu calaykum walaale soo dhawow magacaagii halkaad halo halo inaga soo leedahay
waa ikhlaas oo ku sugan xaafadda xeraale dhiidiyeenka waa tahay ikhlaas oo aan kusoo dhawaynaynaa xaafadda haraale ayaad naga soo wacaysaa galab qurux badan casri wanaagsan ayaan hawada ka leenahay waa la socotaan fira barnaamijka
sidoo kale wanaagsan oo ah.
Wa- Alhamdulillah, waxaan isleeyahay guryaha burbura waxaa keenaya kalsooni daro sidoo kale maxaa yeelay dadka marka hore way is aaminsanaayeen khilaaf waa soo dhex geli karaa dhan kastaba ha noqoto marka aniga fikradaasaan qabaa iyo masayr
waa tahay marka adiga waxaad leedahay kalsooni daro iyo hinaaso ama j- maseer ayaa keena Haa.
waa tahay marka kalsoonida naftirkeeda ayadaba maxay tahay horta
kalsoonida maxay tahay qof qof kale inuu aamino weeye kalsoonida laftirkeeda haddaan la is aaminin reer ma dhismaayo
waa tahay adi marka sidaasi ayaa ku soobeynaysa garabta
haa aad baad umahadsan tahay ikhlaas sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatay waan kaa mahad celinaynaa galab qurux badan casri wanaagsanna habada ayaan kaa leenahay waad ku mahadsantihiin la socodka iyo ka qayb qaadashada barnaamijkeena wicitaanka tooska saaxiibayaal waa afar shan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar mar kale haddaan idinku celino wicitaanka tooska waa afar shan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar lambarka fariimahana waa afar saddex saddex saddex lixdan iyo afar siddeetan iyo labo dhegaystaha qad ku jira ayaan soo dhaweynayaa markaani halo assalaamu calaykum walaalo soo dhawow magacaagii halkaad inagala soo xiriirinayso waa tahay nimca soo dhawow xirraa sidee barnaamijka loo dhegeysanaa garabta waa tahay u gadagala barnaamijka haddaad u socotay
waxaan jawaab ma dhigi karaa hal oqoysaha dunya waa laba qof isjahmistaadiyaaan ah waa tahay
marka haddii laba qof isjahmiyaayaan ma way joogi karaan marka waxaa leedahay waxaa sabab u ah inay labada qof kala ta- kala tagaan isfaham waa soo kala dhexgala aa waa tahay marka ma jira waxyaabo kale oo ku keeni kara inay labada qof kala tagaan
may maya daacadii waalidkaan dhigtay maana waxaa dhigi karaa inay laba qof isjahmiyaayaan waa tahay aad baad umahadsan tahay walaal qaaliya sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatay waan kaa mahadcelinaynaa galab qurux badan casri wanaagsanna hawada ayaan kaa leenahay fariimaha iyo wicitaankaba waan isku wadi doonaa dhegaystayaal badan ayaa fariimo soo diraya waan u jalaaci doonaa hadduu allaha weyn oo ogolaado balse dhegeystaha qad ku jira ayaan soo dhaweynayaa markaani halo assalaamu calaykum walaale soo dhawow magacaaga halkaad naga soo wacayso nuuriyo galbeed sidee barnaamijka loo dhegeysanaya galabta waa tahay haddaad la socotay barnaamijka horuu galo aan kusoo dhawaynaynaa waa tahay labada qof ayaga cusub ayaa calabkooda kalmaaday waa tahay marka sidaas ayaa kala tag keenaya aad buu mahadsan yahay dhegeystayaasi fikradiisa saliimka aan soo dhawaynaynaa sida quruxda badan oo wanaagsan oo barnaamijka inoola qayb qaadatayna waan uga mahad celinaynaa galabka kuwa calaadana hawada ayaan ka leenahay ahlab waxaan halkan usoo fariisanaa inaan idinka hadda ay idinkaga qabt ay idinkaha qabtino wax walbaad u baahan tihiin marka fikradiina saliimkaan soo dhawaynaynaa qof kasta fikirkiisa xor ayuu u yahay marka runtii dhegeystayaasha runbii runtii usiima hadal kuma jirto ayaa maqli jiray marka waan rajeynaya inaan mar dhow aan faaqidi doono sidaad u wada fahamtaan una jawaabtaan marka idinka meel ayaad ka fiirinaysaan anigan meel ayaan ka fiirinayaa marka waan rajeynayaa inay qaabna ayaan isku raaci doono kuwana hadda aanu isku diidi doono maadaama dadka isku racyaheen marka dhegeystahan qad ku jira ayaa jaaniska siinayaa markaani halo assalaamu calaykum
عليكم السلام كله بركاته السلام عليكم السلام يا دمانتين يا عالم walaal mid lamid ah ayaan habada kuu soo marinaynaa magacaaga halkan naga soo wacayso
لا تسوى كيسو دقمة بورة waa tahay waa la socotaan filaya barnaamijka
ها سوى haye gudagal qodobka maanta miiska saaran
والله أنا لو أفضل سوى قول جيسي الله هو يكون عكرم وأنا قف إيه فكرتي أنا قف قفنا مكتسوي waa tahay
si kale macnaha iskuuni karaad meel oo laba qof oo dadka aday ku jeclaan macnaha wala isdoorteen waa iskuuni karaan waayo dhan laba qof oo qof oo jeerta wey marka waxaad leedahay maseerka ayaa soobu ah
Mm.
waa tahay aad baad umahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatay waan kaa madcelinaynaa garabka kuwaan adana hee hawada ayaan ka leenahay casri wanaagsan garab qurux badan ayaana habadiidii ka leenahay meel walba aad joogtaan insi kastoo maqalka raadiyo cadaadidii soo gaarayo cadaadii deegaanada ku dhow waa siddeetan iyo sideed dhibic shan megahertis halka dadka ku nool magaalada dhuusamareeb iyo nawaaxigeedana toos nagala socdaan mujad f m siddeetan iyo sideed dhibic eber megahertis dhegeystahan qad ku jira ayaa jaaniska siinaya markaani halo assalaamu calaykum
Calaykum salaam.
walaalo soo dhawow magacaagii halkaad inagala soo xiriirinayso
Walaal waa sansan oo joogta bibadis.
samsam sidee bir- biigudud barnaamijka laga dhegeysanaya
Si wanaagsan buu.
waa tahay waa la socotaan filaya barnaamijka
Haa.
haye waan kusoo dhawaynaynaa gudogala qodobka
Walaal waxaa keeni kara kalsooni darro.
waa tahay marka waxaad leedahay labada qof inay kala tagaan ama qoyska oo burburo waxaa keena ama sabab u ah kalsooni darro
Haa.
waa tahay marka su-aasha la rabo ayaa adiga ayaaba iskeenay marka maxay tahay kalsoonida naftirkeedaba
Ya.
kalsoonida maxay tahay
Kalsoonida waa waxa ay labada qof oo iskaali ku qaadaan.
waa tahay sansam aad baad umahadsan tahay walaal qaadiya sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena oola qayb qadatay in waan kaa madcelinaynaa garab qurux badan oo casriyo wanaagsanna hawada ayaan ka leenahay dhammaan dad yowga ku nool een cadaadii deegaanada ku dhodhow aan si gaar ah ayaan uga mahadcelinaynaa dhammaan biigudud inta maqalka radio cadaada gaarto waxaan hawada idinka leenahay naga guddooma salaan boqortooyo
doohaygii ayaa raaco dareenkaygii yayla darso degenaasho waanu daaye ii daaya doohaygii ayaa raaco dareenkaygii yayla darso degenaasho waanu daaye ii daaya isku duubnaan doonayaa dhaacadeedaan doonayaa garab qurux badan casri wanaagsan ayaana habadini ka leenahay asxaabtana dhegaysataa isku duubnaan doonayaa dhanka fariimaha ayaan u jalaacaya dhegeystahaani fariinta soo diray waxa uu soo yidhi assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay boqorka codka miyaa sharaf karaamaha ku salaamay yaa maalmahan magaxyadeeda waa ay tiro badanayaanba Bada- boqorka codka waan maqlayaa een, boqorka jacalkana waan maqlay waan maqlayay isbuucyadaani marka runtii dhegeystayaasha mhm, yaa magacyo badan bay la baxeen Een, dadka waxay yidhahdaan karaamo waa magacyo badan tahay miya ashraf karaame waa lagu yidhahdaa maxamed karaam waa lagu yidhahdaa dhegeystayaasha magacyo kale ayuu kula baxeen dadka waa la yeestaa waxaa laleeyahay magacyadan ma wax naga siisi ya Een, marka een, fariimaha ayaan jira aan kusii soconayaa dhegeystayaal waxa uu soo yidhi waa mahad oo joogaa cadaado ayuu yidhi Een, saaxiibkayga waan ku salaamay ugu horeyn haddaan u godogado qodobka miiska saaran een, dhegeystahaas waxa uu leeyahay waxaa keena ama sababa ayaa le- ayuu leeyahay dhegeystahaasi kalsooni darro waayo labada qof haddaysan kalsooni iskuma isku qabin een, meeshaasi een, waa lagu kala tegayaa ayuu yidhi baybayridii cadada jiro jooga si qaasami a sharaf karaama saaxiib sare salaan iga gudun ayuu leeyahay Een, aad baad mahadsan tahay saaxiib sare mahad waan kuu mahad celinayaa adigana sida quruxda badan aa barnaamijka inoola qayb qaadatay aan kaa mahad celinaya salaan boqortooye ayaan hawada kuusoo marinaya anigana dhegaysta ayaa qad ku jira jecelna inuu barnaamij ka qayb qaato haddaan soo dhaweeyo markaani halo assalaamu calaykum halo Een, waan ka xunay dhegeystahaas waa is maqli laanahay fariimaha ayaan kusii soconaya dhegeystahan waxa uu soo yidhi assalaamu calaykum waan ku salaamay ayuu leeyahay karaama magaceygana waa cabdi oo jooga ayaa leeyahay Een, xaafadda muusan soo sheegin dhegeystahaasi haddaan qodobka u gudagalo waxa uu leeyahay waxaa keena ama sababa ayuu leeyahay maseerka waayo hadduu meesha yimaado een, ayuu leeyahay dhegeystahaasi fariinta waa isku daran tahay marka hadduu meeshu een, maseer yimaado ayuu leeyahay waa lagu kala tegayaa Een, aad baad u mahadsan tahay ayuu leeyahay karaama walaal qaali aad baad u mahadsan tahay adigana sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadato aan kaa mid celinaynaa dhegeystayaa qad ku jira haddaan soo dhabeeyo halo assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله walaalo soo dhawow magacaagii halkaad inagala soo xiriirinayso
لكن هو كرامة وكرحمة حافظة بك waa tahay sood raxma waan kusoo dhawaynaynaa asxaabta ku xiran radio cadaado ayaad ka mid tahay marka garab wanaagsan ayaan habada kaa leenahay
تغلق من الله
waa tahay haddaad la socotay barnaamijka arogal waa tahay waa tahay marka adiga waxaad leedahay een, xiise ayaa keena miya Een, waan ku fahnay aad baad u mahadsan tahay sood raxma walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay waan kaa madcelinaynaa galab qurux badan casriye wanaagsan ah hawada ayaa idinka leenahay saaxiibadana dhegaysanayo meel walba aad joogtaan insi kastoona maqlaysaanba dhegaystayaasha haddaan idinku adhino wicitaanka tooska afar shan afartan sagaashan iyo toddoba eer afar ayaa si toosa naga soo wici kartaan mar kale haddaan idinku adhino wicitaanka tooska afar shan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar dhegaysta ayaa qad ku jira jaaniska daansiiyo markaani halo assalaamu calaykum walaal soo dhawow magacay halka naga soo waxayso haye shariif soo dhawow waad la socotaan bilaha barnaamijka haye gudo gala haddaa la socotay waa tahaa waa tahay waxaa la rabaa qofku marka hore intuusan guursan inuu barto horta waajibaadka dadka isguursanaya ay isku leeyihiin iyo xaqar iyo iyo iyo isla- ammaan dhawrista waan gartay
marka iyadoo aan aan barasho iyo aqoon midna u lahayn guurka ayay eh, qof qof qof isku yidhaahdaan hadhowna waa la isku dhacaaba
waan gartay
marka sidaa awgeed waxaa ugu baaqayaa dadweynaha soomaaliyeed oo isguursanaya iyo dhallinyarada inay marka hore horta qofka xuquuqda eh, qofka dumarka lagu leeyahay iyo midda lagu leeyahay qofka ragga in la ogaado iyo marinada la kala leeyahay qof walba wuxuu leeyahay waajib uu leeyahay iyo madaam moogta waan gartay
marka aqoon daraa lasugu dhacayaa qof walba asawgeysii san aqoon marka waddo qardashaha lasaga hor imaanayaa waa lasu qabsanayaa
waa tahay
marka waa in la bartaa waa in la bartaa xaquuqda iyo mas-uuliyadda qof walba uu leeyahay oo hooyooyinka waa in la baraan gabdhaha oo ragga waxa weeye odayaasha waa in la sheekaystaan dhalinyarada waa in waxyaalaha reeraha dumiya oo maaragtay lasoo dhaciyo waa in maaragtay eh, la iska ilaaliyo oo lasoo bartaa marka hore
waa tahay
marka sidaas baa u baaqaya insha allahu tacaala Een, aad baad u mahadsan tahay waan kaa madcalinaynaa sida quruxda badan oo oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay galab qurux badan casri wanaagsanna hawada ayaan ka leenahay runtii waxaad moodaa hadda qodobkii inuu is keenay hadda dhegaystayaal badan ay soo faaqideen marka anigana waan faaqidi doonaa balse si dhaxtaalka barnaamijka galab wanaagsan ayaa isla soo gaarnay dib ayaan iskugu salaama doonaa
siduu ii helay cishqigu agaago maseexano hordaba ugaama ledin sidii badaraadkayo buunuqabadarta siduu ii helay cishqigu agaago maseexano hordaba ugaama ledin sidii badaraadkayo buunuqabadarta sidii baan u haydiyaa muqaado higsada sidii ba hibarshadiyo xasuusi qaba wadnuhu sidii baan u haydiyaa muqaado higsada sidii ba hibarshadiyo xasuusi qaba wadnuhu sidiba aan ahadiyo jeer ahawraad kuu tirinayaa sidiba aan ahawaa weliyo ariyada kugu heesayaa sidiba aan ahadiyo jeer ahawraad kuu tirinayaa sidiba aan ahawaa weliyo ariyada kugu heesayaa sidii baan hantaa qaadiyo adimo kaga dhowraya
waa tahay walle waxbaa ka dhacay nasteexada yaxyi heestii hagaag uma seexan aad baad umahadsantihiin asxaabtana dhagaysatay barnaamijka qaybihii dhexe ayaa ku wada jirnaa waana kulanka dhalinyarada dhegaystayaal badanna qadadka iyo fariimaha ayay soo dirayaan dhanka wicitaanka ayaa markaan u jalaacayaa halo assalaamu calaykum halo dhegayste
haa walaale soo dhawow magacaaga halka naga soo hayso
aan seexaystaa xafadaan Een, waa tahay nasteexo waan kusoo dhawaynaynaa walaal soo dhawow haddaad hasateen barnaamijka gudagala waan ka xunaa dhegeystahaasi waxaad muddaa khadka taleefkiina oo ka go-ay dhegeystayaal badan ayaa waxay leeyihiin karaamo hadda fariimihii inoo aqriyay Een, marka fariimaha aad bay iskaga soo dabadhacayaan marka haddaan ka gaari weyno waa idinka raaligelinaynaa haddaa idinku dhawaataan fariimaha waa fara saddex saddex saddex lixdan iyo afar siddeetan iyo labo fara saddex saddex saddex lixdan iyo afar siddeetan iyo labo dhegeystaha qad ku jira iyo jaaniskaysa halo assalaamu calaykum waa ku maqalnaa walaalo soo dhawow magacay halka naga soo hayso waa tahay nuuri waan kusoo dhawaynaynaa garab qurux badanna hawada ayaan ka leenahay haddaad la socotay barnaamijka horugal waa tahay aad baad umahadsan tahay walaal qaaliya sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatay waan kaa mahadcelinaynaa fariimaha ayaa markaan ijaaniskooda siinayaa lambarka wicitaankana waa fara shan afartan sagaashan toddoba iyo afar lambarka fariimahana waa fara saddex saddex saddex lixdan iyo afar siddeetan iyo labo waan fariimaha dhegeystahani waxa uu soo yidhi assalaamu calaykum waan ku salaamay maxamed aadan karaama magaceygana waa fartuun oo joogta ayaa leeyahay godi labe Een, haddaan u gudagalo qodobka ayu ayaa leedahay dhegeystahaasi waxaa keena een, kalsooni darada waayo labada qof haddaysan isku kalsooneen reerkaasi lagama yaabo inuu sii raago ayaa leeyahay een, baiba radio cadaado guul iyo gabadhnimo een, aad baad umahadsan tahay walaal dhegeystaha qad ku jira iyo jaaniskiisa halo assalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaale soo dhawow magacaagii halkaad inagala soo xiriirinayso
magacaygu waa xasan oo keeda saxsan tahay haye xasan soo dhawow kaabe aan kusoo dhawaynaynaa haddaad la socotay barnaamijka rogal
saaxib hore waa
waa tahay
marka niyow arrimahaas burburinka horta dhowr qodobaa keenta ma garan waa tahay
midka ugu horeeya waa daacad daro iyo marka hore dadka oo ishukaansanayaan aan run isku sheegin
waa tahay
marka waxaa lay labadii labadii waxaa lay dulmi ku heshiishaa daacadday ku diriraan
waayo waa tahay
marka hore inta been la isku sheego oo daryelaysiyaa waa ku jeclahay iyo waa kaa helay iyo waxaasaa dadku marka hore isku raacaan hadday markaa qoys noqdaan oo runta timaadana qof walba sidii uu mooyayo waa noqon weynaysaa arrin- arrinta waa tahay
warkaasa waxaa imaanaysa saasan kuu malaynayn iyo waa ugu qatalmay wararkaasa imaanaysa waa ii gambatiyo
haa saan kuguma ogeyn iyo waa kugu qatalmay horta wararkaasa imaanaya ma garan waa tahay
midda kale inta badan khiyaamada raggaa iska leh waa tahay khayaanada inta badan raggaa iska leh raggaa iska leh oo dumarka inta beenu sheegaan is yidhaahdeen aa habeena la joogtid iyo aa ayaan haddii ilahay kuu reeyn yahay aa balaacarada ku joogtid iyo oo markii xaaladdu isbedesho ama ubad ka beermaan ama ay fashilmaan oo arrintii la ogaado na madaxaaga waa kusiyey dadka awalba ee beentaa usi dheer kaama lahayn waa tahay
marka saaxib waxaa le qur-aankii alfaxmada ka qalloocda albaqre kama soofo inay dhalinyaradu xiriirka iska wanaajiyaan oo yani geedka orod lagu karooradaa looga dagaa xiriirka balle oo waqtigiisa la siiyo oo dadku ay si fiican isku bartaan oo loo baahan yahay waa tahay
marka fashil ka bixi maayaan saaxib fashil ka bixi maayaan marka inta badan dadka iyagoon xiriirka iyo wada noolaanshaha iyo midna aqoonaysa hora u galaan arrinta hadda waxay ku noqonaysaa waxa la yaabo ma garat waan gartay
marka miya waa saas dhalinyaraduna miya dhalinyaradii hore hadda waxaan maleysaan waa ka roonaydo xilligaan xilligaan dhalinyarada xaalkeedu caadi ma aha waa tahay
marka kuwo waxaa arkaysaa been isku sheegayo magaalan kula heshiiye iyo dahab uu ii sheegay iyo warar aan iyo suurtagal ahayn horta carrada ku jira ma garan
waa tahay
marka niyo waxaan dhihilaha anigu mustaqbalka lacagta ha laga daayo beenta ha laga daayo waxaan labadii labadii waxaan la yidhi run labadii waxaan la yidhi run ku heshiisa caasi ma keentaan eeb ma keentaan eeb keentana caasi ma keenta ma garan waan gartay
wax kastay dadku yihiin haddii ay runta ku heshiiyaan ay xaqiiqada ku wada socdaan hadda waxay u badan tahay wax fashil uu ka imaanin kastoo calafidka jiro waa tahay
hadda waxa hadda yar jira waa ina moobilkii u baar la sheego wey moobilka la iska baranaya ma garan waan gartay
hadda waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo gabar cadaaba iskuul ka sheegtay haddaan madowdaha kuma rabato telefoonka laga wada xiriiray waa tahay
saaxiibo wallaahi waxaan kuu sheega garan maayo saasay arrintu maraysaa aad baad u mahadsan tahay saaxiib adigoo mahadsan magacayga goli
waaciga xasanoo jooga ducnay aad baad u mahadsan tahay xasan sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatay waan kaa madcinaynaa garab qurux badan casri wanaagsan aawad ayaan kaleenahay dhegeystahaasi aad buu u mahadsan yahay dhegeystahaasi waa aan falqeyn doonaa isaga naftirkiisa marka fariima ayaan kusii soconayaa dhegeystahan waxa uu soo yidhi assalaamu calaykum waan ku salaamay may ashraf karaama ayaan leeyahay galab qurux badan ayaan ku leeyahay sida quruxda badan oo barnaamijka ay nagu soo tabanayso waan kaa madcinaynaa waana boqorada galmudug ayaan leeyahay saraan sare iyo gudoon saraan kasoo goday kashay laabta miya ashraf karama walla waxbaa ka dhacay waa tahay boqorada galmudug waan kaa qaaday ayadoo qurux badan hawada ayaan kuusa marinayaa marka dhegeystaan waxau leeyahay waxaa keena ayaan leeyahay kalsooni darada baware dhegeystayaashu waxay yani u bateen ba kalsooni daro marka dhegeystayaal kalsooni darada marka horena xiriirka in aan la wanaajinin labada qof ay ka dhexeysa ayaan leeyahay markaad baad umahadsantihiin saaxiibadan la dhegeysanayo waxaa isla soo gaaray xiriirkii xirigii aan hadda aan faaqidi lahayn qodobka dhankiina waa uu dhiman yahay inta qadara ayaa barnaamijka inoo hartay marka dhegeysta xasan waa uu mahadsan yahay horta sida quruxda badan oo wanaagsan oo barnaamijkeena la qayb qaatay docle ayuu naga soo wacayay deegaaweynaha docle iyo marka saraan cudoon ayaan hawada usoo marinaynaa saraan boqortooyo marka xasano waxaan ku leenahay galabka ku wacnaado dhegeystaha runtii waxyaabo badan oo hadda dhalinyarada yani quseeya ama dhalinyarada yani ay sameeyaan ayuu ka hadlay waana wax run ah hadda jiro marka waxyaabaha ka hadloo dhan waa wax run ah hadda jiro marka qodobka haddaan usoo laabto xasan waa uu falaqeeyey balse waxaad moodaa aniga iyo xasan xoogaa inaa isku wada aan saaranahayba balse markaan falaqeeyo ayaad ogaa doontaan balse ay idinka hordhicen horta qodobka wuxuu ahaa saaxiibayaal asxaabay dhegaystayaal qodobka wuxuu ahaa haddaan idiin xasuusiyo dhegaystayaal badan aad dib kala soo qabtay barnaamijka haddaan idiin xasuusiyo qodobka wuxuu ahaa maxaa keena furiinka degdega ah ama labada qof lamaane markay isguursadaan inay dhaqsi kala tagaan alaabtii cusub gurigii cusub ayadoo ls dadkao dhan wada cusub yihiin in la kala tago la kala boqolo ama la kala caro maxaa keena furinka deg dega ah marka horta qofka markuu xiriir horta sameynayo horta marka hore horta xiriirka hadduu wanaagsan yahay marka hore aad samaysay may maaha lagama yaabo inuu furiin deg dega yimaado marka hore horta xiriirkaaga wanaaji qofkaad xiriirka la samaysanayso ama xasaabaha kala dhexeeyo ama shukaansiga ya waa kasii simaano ha dada badan baa arrimahaas igaga fardhudhuban marka waa fahmi waa fahmayaan kuwaasi marka xiriirka qofka kala dhexeeya marka hore wanaaji wanaaji maxaan ka wadaa qofka iska fiiri marka hore qofkaani ma yahay qofkii berita noloshaada ka faalan qaadi lahaa laakiinse dad badana arkaysaa markay oo kale xiriir raadinayaan intaasoo qof isku wada haddana lacag oo kale waxaa laga yaabaaba qof yacni ilaahay xaalkiisa ogayay inay ku aadaan misna ayagoo isku cusub la kala tago marka hore waxaa keena horta qofka marka hore aad baranaysid horta inaadan baarkiya horta dadaa waxaa ku raaca adduunyo waxaa la yidhahdaa ama lacag soo xasan uu ka dhawaajiyaba ama ballanqaad beena gabadhii loo sameeyo ama wiilkii ballanqaada beena loo sameeyo oo ah gabadhii oo kale in la yidhaahdo cirkaa ku geenayaa dayaxaan soo booqanaynaa sidaas weeye haddaan mar guurkay ogolaato waa ka haddee waxaa wax wax kalaa kaa dhiga adiga dambe weji wax kale yaa haye saas mi ahaa haye aba waa ku ogolahay haye saas mi ahaa ana keenade waaratay guurki waa lan qabaanqaabiy oo qarash badan baa baxay oo waan isku tagay gurigaa la imaaday hayaa boogan maa baxanaa beriya ama saa dambe yaa bahitanka sheeys maxaa waay ani maa ku dhaha kaas kaas kooxa ani ani ma wahenba yaa walaala waxaa kala daa saam waa saam ma yaan isku ogeyna saan maa tahayna yaa ani ma ku dhiinaa baayo haddaan kuna ina karaan noqo ani baa deextay weligay xataa awooyaasha xataa weligood deexa sheeys diyaarad xataa ma raacin camal marka iyo waxyaaba lamid ah horta ballanqaadka ayaa keena marka farsamo ayaan ku laabanaya faaqidaadu waa ay sii socotaa qodobka
sidiiba hibarshadiyo xasuusi qaba wanuub sidiiban waydiya muqaaga wigsada sidiiba hibarshadiyo xasuusi qaba wanuub
aad baad umahadsan tihiin asxaabta habadan ku saaxiibnahay qeybihii dhexad dambe barnaamijka ayaa isla soo gaarnay marka faaqidaada ayaan sii wadnay oo yani sidoo kale waxaa keena inay kalsooni darro sababtoo ah qofka yani jecel haddaad ku guursato marka hore jecel haddaad ku guursato yacni inaad ku kalsoonaato haddaysan wax kala imaanin inaad ku kalsoonaato qofkii wax walbuu ku yimaada alla dartiisa inaad ugu sabarto qofkii oo aad ku kalsoonaato oo aadan hinaas keenin sida dadka qaarkood ay sheegaan ama dhegeystayaasha badana waxay isku raaceen kalsooni darro iyo hinaas ba inuu keeno sidaas weeye kalsooni darro waxay imaanaysaa iyada qudhaydaba markuu yacni een, qofka xiriirkaa la dhexeeya ama guriga kuu jooga ama xaaskaaga ama xaajigaaga uga markaad taleefkiisa oo mashquula markaa aragtid markuu yimaado guriga asoo noocka markastoo yacni si kale u fikirsan mar walba aadan helayna qofkii yacni adiga bini aadan aad tahay dhiig baa le waxbaa ku dareemaya adiga waxa aad leedahay martid in lagula wadaago marka waad waa imaanaysaa waana ku khasban tahay inaad hinaasto qofkiina marka yacni aad yacni ku arko inuu hinaaso yacni hadduusan asagan ku cadardaarin oo waxaad yacni een, yacni kaa keenay hinaaska ama yacni kuu sababay hadduusan asagan uusan xalin isku dayin maadaama isagu keenay in la hinaaso oosan dhihin "Wa- waan ogahay waxa ay ah- waayaha waxaan keenay aniga ayaan sabab u ahaa marka ayaan aniga ayaan kaareer gelinaya mar dambana xafnad ayaan qofka hadduu yiraa inuu degaa laga yaaba laakiin se hadduu yiraa aniga aniga keligaa malay kaa gudin mogtaa ya aniga intaasoo qof waa la socon wiilasha u daran aniga afar baa ilaahay ii baneeyey marka hal qof keli- mm, aan ma- waa- waraa- waraare noq walaalow sidee wax u wadaane aniga sarwa ay marka ay soo guursanayso waxay dhahday afartaba adiga baa igu dhigma een, qof kale ma rabe indhahayga qof kale ma egaanba een, afkayga qof kale markuu soo maba soo qabtaba markii aan aan siraa magac ku dhawaaqba ma- magacaaga maahan wax kaleba ku dhawaaqaba yaa een hadda saasay dhehaysay maxaa maantana maya maya saas haddaan ku dhahayay een maanta laakiinsa waxba iska bedela ma ahano shalay maanta waa ay kala duban yihiin yaa walaalo saas mi ahay si haddee een meeshan ugu kala hadda se wa- maya maya maya haddee saas jirto saas kumaana moodin waa ay gambatay waa ay qayaantay meesha inay yacni een waxyaabo kala yimaadaan qoyskii sidaas ku burburo mar walba qoyska markuu burburayo qofka asaga ayaa sabab u ah sababtuna waxay tahay marka horeba iskama soo wanaajino xiriirka sidoo xasan u sheegay alif arf- al- yani alfaxmaale alif ka qalocday een, albaqra kama toosa een, haddaan qaday aliga raar noqda marka waa sida la sheegay marka marka hore xiriirkaaga hadduu guriga aas-aaskiisa ama biyaniteerka sida la yaqaano markii guryaha la dhisaayo dhagax baa loo hoosmariyaa dhagax dhagax guduudan oo la yidhaha garqaatami ama aqaana adiga dhagaxa yacni magacaasadaha yacni garqaata inaa la malina marka daaqal dhabe raar noqo dhagax oo raar noqo marka een dhagaxaasi een haddaan la dhisin oo guriga jiingada keliya loo taago oo laba een yacni derbi la taago labada derbi kale aan la dhisin gurigaas taagnaa maayo waa uu dumaya laakiin guriga haddii yacni biyaanitiirkiisa ama aas-aaskiisa la adkeeyo wax damba ma imaanayaan inta kale imaadana waxay noqonayaan wax iska basiida oo la xali karo laakiinse qofkii hadday ka hor imaado waa ku jeclaa anaa kaa dareen bisteeda ahay yaa biyo xataa ma cuno biyo xataa ma cabaane biyo ma cuno marka waxyaabaha waxyaaba badan dhalinyarada ay sameeyaan markay xiriirka sameynaya ayaad ka mid ah kalsooni darana waa runtii wax wax walba ayadaa sabab wax walba ayadaa keeni kartaa kalsooni maxaa tahay weye kalsooni naftirkeed maxay tahay kalsooni waxay tahay aaminaada aad aaminto qofka xiriirkaala dhexeeya ama aad jeceshahay inaad aaminto aaminto maxaa kala jeedaa wax walbuu yahay inaad ku qanacsan tahay aad ku raali tahay aadan xataa ku jeceshahay qofkii kalsooni taasaa la yidhaha laakiinse qofkii lacal oo kale xiriir baa la wadaa ma jeclid qaab ahaantiis kama heshid kalsoonitaas lama yidhaahdo kalsooni darra waxyaabaha sababa ay ka mid tahay wax yar hadduu qofkaasi sameyn meesha waxaa la nagu kala wadinayo
sidiba aan ahad iyo jeer ahawraar ku tirinayaa sidiba aan aad baad u mahadsantihiin asxaabta habadeena nagala xiriidha ee halkaas haddaan uga soo laabano taaqidaadii qodobka maanta miiska idiin soo saarnay dhegeystayaal badan qadadka way soo buux dhaafinayaan dhegeystahan qad ku jira halo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة ولا لسود وهو مقع يالك نقص وعيسو
waa iimaan cali maxamed horjoogta bilaadka calaani واتهاي ولا سوتا في البرامج كا
hadallada saaxiibadooda dhegeysanayay horta waxaan salaamayaa codka gobolada dhexe waan ka xunnahay dhegeystahaas waxaad moodaa een, haddee inuu barnaamijka uusan la soconin sida uu sheegana wuxuu leeyahay galabta oo dhan waa aan dhegeysanayay Een, marka waan ku salaamaynaa een, dhegeystaha fariimaha ayaan kus dhegeystahan waxaan soo yidhi assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay miyaa sharaf karaama een, ah, magacaygu waa farxiyo ayaan leeyahay oo joogta karaamo waxaan isdhihi karaa labada qof waxaa een, ku kala ay ku kala tegi ra- kay- ay ku kala tegi karaan waa calabkooda oo kala dhammaada ayaa leeyahay Een, aad buu mahadsan yahay dhegeystahaasi Een, dhegeystayaal badan ayaa fariimo soo diray waan kusii soconayaa dhegeystaha waxaan soo yidhi assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaa leenahay waa ma hadduu jooga hogal ayaa leeyahay waxaa keena khilaaf khilaaf waxaa keena khilaaf keena isfaham waa Een, walaal sare miyaa sharaf karaama ayuu leeyahay aad baad u mahadsan tahay mahadow saaxiib sare waan ku mahad celinay mahdi haddaan qabdaneyn marka ma mahdi weeyaan marka iga raad noqo dhegeystayaasi kaabe garab qurux badan ayaan hawada kaalinahay mahdi Een, dhegeystayaasha ayaan kusii soconayaa fariimaha soo diraya dhegeystayahan waxaa soo yidhaha asalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay waa maandeeq oo ku sugan xaafadda bakiin maandeeq waxay ka mid tahay dhegeystayaasha saaxiibka dhow la ah radio cadaado marka waxaa leenahay garab udduun casri wanaagsan garab qurux badan intaba habada ayaan ka leenahay salaam boqortooyana habada ayaan kuu samarinayaa waan ku salaamay ayaan leeyahay walaalkay karaamo garab wanaagsan haddii aan u guda galo waxa ay la tahay ayaan leeyahay waxaa keena kalsooni darro een, soo kala dhexgasha ayaan leeyahay lamaanayaasha kalsooni darradu haddii ay meesha timaado meeshaasi waa lagu kala tegayaa goodbye ayaan leeyahay aad baad u mahadsan tahay maadeeq sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay waan kaa madcelinaynaa dhegeystahan waxa uu leeyahay assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaa leenahay boqorka jecelka karaama waan ku salaamay yaa ma timid Een, waa tahay magacaygu waa leeyahay ifraax oo joogta ayaa leeyahay bakiina Een, haddaan u gadagalo qodobka waxaa la leeyahay waxaa keena een, isfaham waa labada qof soo kala dhexgala iyo kalsooni darro meesha kama marnaato ayaa leeyahay salaan sare wariyay karaama aad baad u mahadsan tahay walaal guud ahaan waxaa jeclahay inaan intaasi ku soo afmeero barnaamijkii kulanka dhallinyarada oo maanta s- halkaani idinkaga tabinayay anigoo ah mi ashraf karaama dhammaan dhegaystayaasha ka qayb qaatay waa u mahad celinayaa kuwa qadka u saamaxi waayay kuwa hadda soo wacayaba waan ka raalagelinayaa xumaan ma idinkaga tegin wakhtiga ayaa naga dhacay barnaamijkaani mid kaloo ka qurux badan ayaa inoo madan lah balse inta ka horaysa waxaa idinkaga tegaynaa sidaasi nabaadiino assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu allow dalkeenna nabad waarta nooga yeel iyo heestii galmudug ayaa idinkaga tegayaa asxaabay The Secret.
galmudug waxa ahay ku caan tahay jidada bihanbahiy ku caan tahay cilmiya aqoontay ku caan tahay oo culuma diinkahiy ku caan tahay galmudug waxa ahay ku caan tahay jidada bihanbahiy ku caan tahay cilmiya aqoontay ku caan tahay oo culuma diinkahiy ku caan tahay
galmudug waxa ay ku caan tahay ciidan iyo cududba ay ku caan tahay nabadda caamay ku caan tahay oo hisiyo caafiyay ku caan tahay galmudug waxa ay ku caan tahay ciidan iyo cududba ay ku caan tahay nabadda caamay ku caan tahay oo hisiyo caafiyay ku caan tahay
galmudug waxa ay ku caan tahay caqliya gaarashay ku caan tahay ciroola tashay ku caan tahay oo cadaanadaday ku caan tahay galmudug waxa ay ku caan tahay caqliya gaarashay ku caan tahay ciroola tashay ku caan tahay oo cadaanadaday ku caan tahay
galmudug waxa ay ku caan tahay nimciyo cimilay ku caan tahay cudkoo la dhaqday ku caan tahay oo caanaha la lushay ku caan tahay galmudug waxa ay ku caan tahay nimciyo cimilay ku caan tahay cudkoo la dhaqday ku caan tahay oo caanaha la lushay ku caan tahay
galmudug waxa ay ku caan tahay dhallinyaro adoon bay ku caan tahay oo curadi iyo habli ku caan tahay oo iscalool xaartay ku caan tahay oo galmudug waxa ay ku caan tahay dhallinyaro adoon bay ku caan tahay oo curadi iyo hablay ku caan tahay oo iscalool xaartay ku caan tahay
Yeah. tahay galmudug waxay ku caan tahay caldeer iyo hobyay ku caan tahay cabud laqwasir bay ku caan tahay oo ceel buur ballanbalay ku caan tahay
Ilaahay mulatiyo allo